bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha hirshabeelle oo kormeeray kanaalka hilible oo ishilqaan lagu qoday ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta si rasmi ah u bilaabay la xisaabtanka golaha wasiirada ee shaqooyinkii u qabsoomay sanadkii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo lagu wareejiyey agabka adeegyada caafimaadka aas-aasiga ah wafdi sare oo ka socda hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma oo degmada bele taxaabo u gaaray howrgelidda xaaladaha bini-aadinimo ee halkaasi ka jira warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan jabhadda mac saddex iyo labaatan oo heshiis nabad ah la qaadanaysa dowladda kongo qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebinoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa kormeeray kanaalka hilible oo isriqaan lagu qoday calika ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud oo uu helinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa maanta kormeer ku tageen kanaalka hilible ee tuulada geeda barkaan oo si silciqaan ah ay ku qodeen beeralayda tuuladaasi wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa ku ammaantay beeralayda siday iskugu xilqaameen inay qotaan kanaalkani si ay sare ugu qaadaan wax soo saarka beeraha ugu horeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashir qaasin daqare ayaa buwaadiyey shaqada iscilqaanka ah ee ahaayaan shacabka tuulada geeda barkaan ay ku qoteen kanaalkan hilible maanta waxay noo tahay farxad waxayna ka duwan tahay kormeeradii shaqa aan samayn jirnay maxaa yeelay shacab isku tashtay ee ayaga wax qabsanaayo ayaan kormeer ugu nimid kanaal toddoba kilomitrah iyo toddoba farood oo ka baxo shacabkii isku xilqaamay ee ayagu dhahaayo annagaa wax qabsanayno waa arrin lagu farxo waxayna ka duwan tahay kormeeradii kale runtii tuulada geeda barkaan waxaa kaloon ugu mahad celinaynaa xilligii dhoweyd ee fataadihii dhaceen ilaa iyo siddeed boq oo ka baxday degaankan oo ayagoo isxilqaameen ayagoo kaashanaya wasaaradoodu waa dad ku dayasho mudan maxaa yeele mar kasta inaad sugto in wax lagu qabto iyo gacan kale aad wax ka sugto waxaa ka raba ina gacanaaad wax ku qabsato aadaan ugu faraxsannahay sida ay geeda barkaan ugu heelan tahay inay iyadu wax qabsato wasaaraddana mar kasta way garab taagan tahay maxaa yeelay kanaalo kalaa usoo qodnay hadda laftooda faraa loo qodaa keli axdo kanaalkan marka hirible haddii ayagu ay isku xilqaameen wixii ka dhimana wasaaraddu way la qaban doontaa insha allahu waxaan rabaa halkaa mahad kale inaan ugu jeediyo shacabka degmada mahaddahay hawsha ballaaran ay ka qabteen fatahaadihii mundada mahadaay iyo nawaaxigeeda ay ka qabteen oo isku tashteenna way ku mahadsan yihiin shacabka hirshabellena waxaan ugu baaqaynaa sida geeda barkaan inay ayagu waxaanaan qabsaneen waxaan kale hanoogula dara ay dhahaan waa arrin lagu farxo aadaa u mahadsantihiin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed sheekh maxamuud ayaa ku ammaanay beeralayda tuulada geeda barkaan sida ay ugu helan yihiin inay sare u qaadaan wax soo saarka islamarkaana wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ay la garab taagan tahay wax kasta ay ugu baahan yihiin wasaaradooda waxaa maanta noo muuqdo wax lagu farxo wax aan dhihi karno waa dadkii waxay u socdaan ama waxay ku tallaabsadeen waddadii horumarka iyo waddadii wax soo saarka dadka ku waraabo kanaalkan la yidhaahdo eyrible oo dherarkiisa gaaraya toddoba kilomitr lehna toddoba farood waxaa ku waraabto beeraley in ka badan shan kun oo beeraley in ka badanaa ku waraabto oo ka faa'iidaysato kanaalka beeraleyda aaday u mahadsan yihiin ka wasaarad beere ahaan waxaan diyaar u nahay aan garab u nahay codsigiina inaan idinku tixgelino codsigiina garab idinku siino maadaama kanaalka idinka a qodateen wixii idinka dhinnaa oo ahaa in laidiin dhammaystiro buundooyinkii hadday noqon lahayd in beerihii dib dadka loogu falo in wasaaradda idinku dhiirigeliso beere falka in idinka laga shaqeeyo sidoo kale abuurkii oo beeraha idan in laidinku saacido taasna insha allah wasaaradda idinku garab taagan wasaaradda waa wasaaraddiini waa wasaarad soomaaliyeed waa wasaarad hirshabeelle shacabka mar kale waxaan ku dhiirigelinaa in lagu daysado reer hirshabeelle sida dadkan ay diyaarku ugu yihiin inay iyaga gacantooda wax ku qabsadaan oo iyaga wax qabsadaan dad kale ama gacan kale aysan waxba ka sugin waa wax maanta la dhihi karo dadka meeshii aan u jiidayna ama meeshii aan uje- ujeedinayni dadka iyagaaba nooga sii horeeya waana wax lagu dhiirigeliyo wasaaraddana waxay diyaar ula tahay inay dhinac walbo ay dadka u saacido hadday noqon lahayd seminaaro hadday noqon lahayd waxqabad kale waa dadka waa ku dhiirigelinaynaa beeraleyda aada u mahadsantihi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay la xisaabtanka golaha wasiirada ee shaqooyinkii u qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay maxamed cali ayaana faahfaahinaya iyada oo laga duulayo howlaha horjabinta u leh xukuumadda danqaran si sare loogu qaado tayada nolosha iyo horumarinta bulshada soomaaliyeed ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamsa cabdi barre waxa uu maanta si rasmiya u bilaabay hanaanka la xisaabtanka golaha wasiirada ee ku aadan waxyaabihii u qabsoomay wasaaradaha sanadkii lasoo dhaafay isla xisaabtanka oo lagu bilaabay wasaaradaha ku midaysan tiirka horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa waxaa markaasi ay soo bandhigeen wasaaraduhu guulaha ay xaqiijiyeen iyo qorshayaashooda ku aadan horumarinta dalka iyadoo la raacayo yoolka qorshaha isbeddelka qaranka iyo ballanqaadyadii waxqabad ee ay horay u wada galeen ra-iisul wasaaraha tiirka arrimaha bulshada ayaa ku xigay ogelinkii dambe ee maanta ra-iisul wasaaruhu uu markaa la yeeshay isla xisaabtan wasaaradaha la xisaabtanka uu la yeeshay ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa soo bandhigay waxqabadyo muhiim ah oo ay markaa hiigsadeen ama ay ku tallaabsadeen muddadii xukuumadda danqaran ay jirtay waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay u adeegidda bulshada islamarkaana waxa uu faray wasaaradaha in ay dardargeliyaan howlaha muhiimka ee horyaalla xukuumaddiisa la xisaabtanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu la leeyahay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa qayb ka ah dardargelinta iyo horumarinta adeeg- adeegyada bulshada oo xukuumaddu ay markaasi wakiil uga tahay bulshada soomaaliyeed wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta waxa uu la fadhiistay oo uu mid mid uga dhegaystay wasaaradaha kala duwan qaybo badan oo ka mid ah waxyaabihii ay u qabteen bulshada iyo waxyaabaha ay ka qabteen ballanqaadkii ay hore ra-isul wasaaraha ula galeen wasaaradaha qaar ka mid ah sida wasaaradaha gaashaandhiga amniga arrimaha dibadda iyo arrimaha guduhu ay ka mid yihiin ayaa sidoo kale berri la xisaabtanka u madalsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu wareejiyey agabka adeegyada caafimaadka aas-aasiga ah axmed cabdikariin ayaa warkani muqdisho ka soo diray hay-adda b s i ayaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ku wareejisay agabka adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah looguna tala galay afartan iyo toddoba xarumood oo ku yaala banaadir galmudug iyo jubbaland wareejinta agabkan caafimaad ayaa waxaa u joogay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctorayso maryan maxamed xuseen iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adda b s i ee agabkaasi caafimaad wareejisay agabkan caafimaad ee lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka ayaana ka koobnaay afar konteenar oo isugu jira agab caafimaad iyo sidoo kale dawooyin doctor maxamuud cusmaan madaxa hirgelinta mashruuca covid sagaal iyo toban ee hay-adda b s i iyo cabdiraxmaan cali mire oo ah kusimaha agaasimaha waaxda qalabka daawada ee wasaaradda caafimaadka ayaa warbaahinta la hadlay
jale wasiirku soo dhowow madashaan maanta joogno oo ay dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda b s i ay kula kala wareegayaan eh, qalab iyo daawo loogu talagalay mashruuc adeeg bixinta eh, caafimaadka oo ay wada fuliyaan eh, bankiga adduunka iyo wasaaradda caafimaadka oo implementing partner ay ka tahay b s i jale wasiir sida aan la soconaba sublicekan ama daawadan waxaa loogu talagalay eh, eh, xarumo ku yaala gobollada maaragtay isteedyada galmudug jubbaland iyo banaadir Eh, waxaan maanta taagannahay oo farxad noo ah in oo aan eh, in aan maanta eh, wareejinayno eh, daawooyin iyo agab loogu talagalay eh, mashruuc oo la yidhaahdo covid 19 e p h s oo iskala shaqeeyaan eh, hay-adda p s i iyo wasaaradda caafimaadka oo deeq bixiyaashan ay noo yihiin waal bangiga marka eh, waa qaybtii labaada noo imaatay qaybtii u horreysay mar hore ay timid xarumihii waa loo qeybiyey qaybtii labaad oo maanta ka kooban afar eh, eh, container oo dhowr daawo kala ah agaba ay ku jiraan aan maanta wareejinayna insha allah Eh, haddii waxyar aan guda gala mashruuca mashruuca waxaa leedahay covid 19 e p h s
wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctorayso maryan maxamed xuseen ayaa markii lagu wareejiyey agabkaasi caafimaad la hadashay warbaahinta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa een hay-adda eh, b s i oo muxuu ahaa qalabkan iyo agabkan iyo daawadan afarta muxua contaynar ee daawada ah ee maanta horteena yaallo ay noo soo nagu soo wareejisay oo muxuu ahaa qalabkan ay noo soo gaday waxaan leeyahay aad iyo aada umahadsan tihiin wuxuu ka yimid saboortigan wasaaradda caafimaadka oo muxuu ahaa covid nineteen oo wada taqaaniin wakhtigii adkaa shaqaynayay si loogu talagalo lacagihii ka soo haray in daawo loogu gado emsajyadeenna aad iyo aadaan ugu faraxsanahay gobolka banaadir jubbaland iyo galmudug oon dareemayna dad badan oo u baahan health sentarada emsajooyinka caafimaadka ah inay daawooyinkan ka faa'iidaysan doonaan waan ugu mahad celinaynaa mar labaad hay-adda gacanta maanta ku hayso oo muxuu ahaa howshaas waddo maantana adabka aan muxuu ahaa u dirsanay oo qalabkii iyo daawadii ay nagu soo wareejiso maanta ay noo keento waxaan ugu mahad celinaynaa dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intaan iyo in kalaba insha allah in wasaaradda caafimaadka ay muxuu aha hore ugu sii wadi doonto daaweynta ka hortagga muxuu aha wax kasta oo u baahan dadkeenna soomaaliyeed wafdi sare oo ka socda hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soodma ayaa degmada baladaxa u gaaray u kuurgelidda xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira degmadaasi yuunus duraan ayaana faahfaahinaya wafdi sare oo ka socda hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma uuna hogaaminaya agaasimaha guud ee hay-adda doctor cabdirashiid maxamuud xasan ayaa maanta soo gaaray degmada beled xaawo ee gobolka gadow wafdigan waxaa xerada yuukay ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada beled xaawo saraakiil sare oo ka socota qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka iyo mas-uuliyiin kale ujeedka wafdigan ayaa daaran oo kuurgelidda xaaladaha bini'aadanimo ee degmadan ka jira qaybinta deeqir gaar ah oo loogu talagalay dadkii dagaaladii degmadan ka dhaca ku barakacay sidoo kale degmadan waxaa ka dhacaya shir gaar ah oo looga hadlayo wax ka qabashada baahiyaha bini'aadanimo ee ka dhashay dagaaladii beled xaawo iyo sida gurmad lagu gaarsiin kara dadka saameynta adag ee ka soo gaartay colaadan waxaana shirkan hogaaminaya hay-adda sudma sidoo kale agaasime cabdirashiid ayaa kulan gaara la qaatay taliyaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nise ee gobolka gadow cabdirashiid janan iyo saraakiil kale saraakiil sare iyo mas-uuliyiinta gobolka oo la hadlay warbaahinta ayaa wafdigan kusoo dhoweeyey degmada beled xaawo waxaan maanta halkan kusoo dhaweynaynaa hay-adda agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka doctor cabdirashiid oo ah oo hadda ay tahay markii ugu horreysay aan ahayn horey u yimid hadda ka hore si uu hadda u eego ama u indhaindheeyo xaaladda ka jirto maadaama dagaallo aag ka dhaca degmada ka jirto siday u indhaindheeyo marka insha allah waxaan leenahay agaasima soo dhowow maariya soo dhowow adiga iyo saraakiisha kula socotaba waxaa kaloo ilaahay mahadi ah in hadde gurmadkii qaranka uu isdaba yaallo oo diyaaradii waay baahidii ciidanka ay dabooleyso wax walbaa saan loo soo dhifanhayo ciidankana raje u tahay howlgal bay u tahay moraal bay u tahay annagana qalbi wanaag bay noo tahay waxaan qaranka ka cabsanaynaa wax kastoo codsiga gaara in lala soo gaaro waana mahadsantihi wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaan ku soo dhoweynaynaa xerada u k hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka muxuu ahaa soomaaliyeed soo dhowow soo dhowow soo dhowow maanta ay maalin weyn tahay waxaan soo dhoweynaynaa saaxiibkanno agaasimo guud cabdirashiid maxamuud xasan ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkiisa beled xaawo ee gobolka gedo waxa uu daaran yahay waxay maanta ii tahay farxad aad iyo aad u weyn inaan joogo gobolka gedo khaas ahaan magaalada beled xaawo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhoweyntan quruxda badan ay ii sameeyeen ciidanka qaranka soomaaliyeed waa guulo la gaadhay lana rajaynayey waxaan ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhoweyntan quruxda badan maanta lay sameeyey soo dhowaada walaalayaalo waad mahadsan tihiin waxaa loo wada shaqaynayaa qaranka haddii ciidan la yahay iyo haddii saraakiil la yahay iyo haddii wasiire la yahay haddii xildhibaan la yahay waxaa loo wada shaqaynaya waa waajibaadka qaranka ummadda soomaaliyeed halkan maanta waan imi waxaan ku imi amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud amarkiisaan ku joognaa oon ku nimi iyo xukuumadda uu hogaamiyey mudane ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaan ku joognaa bartan waxaan la soconay maalmihii dhoweyd meeshaan dagaalo ka dhaceen dhibi ka dhacday hawli ka dhacday waxaan u nimi inaan u guurgalno shacabkii soomaaliyeed meeshaan joogay ee dhibaatadu ku habsatay sidii aan u gaadhsiin lahayn waxyaabo ay dowladdu ugu tala gashay raashin baan wadnay insha allah haddii ilaaha yidhaaho waxaan rabnay inaan magaalada fiirinno waxaa ila socda iyagoo iman doona hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo bini'aadinimada oo dhan baa iman doona dhowrkan beri waa inala joogi doonaa insha allah halkaad naga dhegeysanaysaana waa aryadow joor markana warka caalamka afhayeen u hadlay falaagada ama saddex iyo labaatana ayaa warbaahinta u sheeg in ay diyaar u yihiin nabad waarta haddii tani ay dhacdo kahor inta aan la gaarin wakhtiga loo qabtay sideed iyo tobanka agosto laba kun iyo shan iyo labaatanka oo lagu waday in heshiis nabadeed uu dhex maro jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo kooxda ma saddex iyo labaatan oscar brinda ayaa sheegay in kooxda ay hore u qaaday tallaabo nabadeed oo ay doonaysa in la gaaro dowladda d r congo una gudbisa dalka qatar oo ah dhexdhexaadiyaasha hogaaminaya geedi socodka nabadda ee dooxa wax walba oo wax walba oona loogu baahnaa waan sameynay hadda waxaan ka sugaynaa dowladda in ay wax ka qabato si xal loo gaaro ayuu yidhi akhyaartan dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibidda cawana soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karan barta ayna facebook kuleenahay rayadu joor sidaasiyo amaano allah